asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan qodobada wararka idaacadda dalsan caawa idiin heyse waxaa ugu waaweyn duurka dhaqanka ee mudulood ayaa ku baaqay in beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaano hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ay qaataan baaq nabadeed ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa la kala dhex dhigay maleeshiya beeleed maalmihii ugu dambeeyey ku dagaalamaya deegaanada caduleedka degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe dowladda soomaaliya ayaa digniin ka soo saartay qaraxyo ay sheegtay in al-shabaab ay ka abaabulayaan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah ayay wajahayaan xilligan qoysaskii somalilan ay ka soo raaftay magaalada laascanood ee gobolka sool
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
kulan wacan oo wanaagsan kheyrtan dhegaysanaysaay meel kastoo aad joogtaan idaacadda dalsan ayaad nagala socotaan qodobadii ugu waaweynaa warka habeen ayaad dhegaysateen waa habeennimo sabti axad ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay labiiyo tobanka bisha kow iyo tobanaad ee nofembar sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan kusoo dhawaada warka habeen ee idaacadda dalsan oo dhammaystiran duubabka dhaqanka ee mudulood ayaa ku baaqay in beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaano hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ay joojiyaan dagaalka u dhexeeya ee muddooyinka ugu dambeeyay ka soconayay deegaanadaas islamarkaana ay qaataan baaq nabadeed oo odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee beelaha soomaaliyeed ay muddooyinka dambe u jeedinayeen iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey dagaalo khasaare badan dhaliyay ay ka dhacayeen deegaano hoostaga degmada cadale kaasi oo u dhexeeya beela halkaasi wadadega ayaa waxaa odayaasha dhaqanka ee mudulood ay ku baaqeen in si deg dega markaasi loo joojiyo dagaaladaasi
odayaal dhaqan oo uu hogaaminayo imaamka guud ee beesha mudulood imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar ayaa ku baxay dagaal beeleedyo ka soconaya deegaano hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe kaas oo geystay khasaare kala duwan odayaasha iyo imaamka ayaa ujeedkooda uu yahay inay kala dhex galaan beelaha halkaasi ku dagaalamaya islamarkaana ay xal waara soo kala dhex dhigaan dhinacyada halkaasi isku haya qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee imaamka la socda ayaa ku baaqay in dagaalka la joojiyo islamarkaana muhiim ay tahay in miiska wadahadalka la isugu yimaado dadka ahalka aan nahay horta allaha ka cabsano ittaqillaah walaalnimada waxaa layidhi ilow ceebta astur may ka yeerto ceeba kuma asturaaleyda idinkoo walaalaa inaa isdeshiin waxaa ka soo baxaya wax faa'iide leh ka soo bixi maayaan sidaas darteed xabadda aad wadiin saacaddan la joogo anoo ku hadlaaya magacii abgaal waxaan idinka codsahaynaa inaad joojisiin wixii dhacay waa dhaceen sanaan hiira gadaal looma raaco walaalayaal wactisamuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraqu tafaraaruqana dadka mudulloodka kaleentooda amba abgaalka kaleentooda ee jooga muqdisho ha joojiyaano tafaraaruqa ha joojiyaano maanta aan joogno guriga imaan daahir imaan maxamuud imaan cumar annagoo ka kooban abgaal ismaan dhaqankiisa iyo waxgaradkiisa waxaan baaq xoogle u diraynaa walaalahayn ee lama cabdalle iyo walaalaha soona cadaloo dhan dagaalka hadda ka socdo ilaahay amarkiis inay joojiyaan aan ka codsaynaa baaqa aan u dirayno dhiig sokeeya meel lagu tegi maa sharafna male lamadiinna qabiil ee maanta colaadda dhex taal waxaan baaq xoogle idinsoo diraynaa annagoo walaalihiin ah inaad dagaalka joojisiin waxaan baaq nabadeed u jeedihaynaa walaalahaya isdagaalay isdilay oo maaragtay shalay isdilay oo dhibku ka dhex dhacay oo dhimasho jirto oo dhaawac jiro aan baaq u jeedihaynaa annagoo ku hadlayna magaca abgaalismaan annagoo ku hadlayna magaca imaan daahir imaan maxamuud waxaan nahay guddi ka kooban abgaalismaan oo hoggaamihayo imaan daahir imaan maxamuud imaan cumar waxaan u soconnaa aslaax baynannaas waxaan u soconnaa ilaahay dartiis waxaan u soconnaa walaalaha ayaa isdilay marka saas darteed walaalahaanya dhibtu kala gaartay oon ku wajahannahay oon u soconno waxaan ka codsahaynaa inay xabbadda la joojiyo wadahadal lagu dhammeeyo leeskaga yimaado ilaahay idankiis imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar ayaa sheegay isagoo arrimahan ka hadlayey in ujeedkoodu uu yahay sidii loo qaboojin lahaa dagaalka halkaasi ka socda loona soo afjari lahaa dhinacyada dagaalamaya ayuu ugu baaqay in dagaalka ay joojiyaan inta dhimatana allahu naxariisto inta dhaawacna hallaha caafiyo dadka isdilaayo walaalaha ah oo isla dhasho isla deggan ayaan halkan baaq nabadeed uga jeedihaynaa in si degdega si degdega dagaalkaas loo joojiyo dagaalka wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dadkiiyo walaalo ah dad islaama ah ahala carradii ceelku ka dhexayso wax waliba ummad islaama ka dhexeeya ka dhexayso oo isdilaaya lama fiirsan karo wiilasha la laayay oo lamada dhinacoo dhintay in misaa hooyador la raadihaaye in misaa la korihaaye iyo daqiiqadaha ay ku dhinteen waxaasu dhigma ma ahan ilaahina abuuray aan ka cabsanno ilaahina abuuray aan ka cabsanno dagaalkaas waa adduunya aakhira la'aan wax faa'iidoohu leeyahay ma jiraan dadka isdagaalayna waa ogyihiin inay addii ilaahayd ma aakhirana ku wanaagsanayn adduunyana ku wanaagsanayn allahina abuuray aan ka cabsanno oo ilaahay ka cabsada oo waxgaradka lamada beelood ay ka dhasheen oo xamar jooga oo beledi baadiyo jooga oo dibadii gudaha jooga waa anay hadlaan waxa gacantoor isgaaraysa waa barbaar waa yeelka dhaqaygaa oo dhaqa ka yaqaana oo nabadoonnada ah waa anay hadlaan oy soo kacaan meel kastay jeediyaan annagana haddii ilaahay idmo wakhtigaan aan hadlayna wixii ka dambeeya waxaan u jirnaa ceel cadale wixii carabkayna ilaahay haleeshiiyo iyo dadkii isdagaaloo dhan inaan dhahno ilaahay ka cabsana dagaalkana joojiya aanu baxaynaa
dhinaca kalena ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa lagu soo warramayaa in la kala dhex dhigay maleeshiya beeleedka halkaas muddada ku dagaalamayey sanatar axmed maxamed cali afcadi oo ka tirsan aqalka sare oo la hadlay warbaahinta dalsan ayaa arrimahaasi inooga warramay
marka waxaan soo jeedinayaa in dagaalkaas la joojiyo si shuruud la-aan ah labada qayboodoo dagaalku dhex marana inay wadahadal furaan si deg deg ah inay wadahadal furaan oo si soomaalinimo ah oo walaaltinimo ah oo isla dhalasho ah inay in ay mataqaanaa ku joojiyaan dagaalkaas xalaytoo ciidamaan la kala dhex dhigay ayagana waxaan aad u mahad celinayaa dadka mas-uuliyiinta ahay oo kala dhex dhiga ciidamadaas ciidamadana waxaan ka codsanayaa inay waajibkooda gutaan oo ay kala celiyaan dadkaas ciddii dhibaatada dib uu soo cusboonaatadana oo ama dagaal bilowdana inay mataqaanaa dib war ay kasoo saaraan waxaan kaloon ugu baaqayaa dhammaan dadka ehelada oo qaraabada ah oo labada meelood ay kasoo jeedaan inay si deg deg ah ugu kulmaan magaalada muqdisho ayna si deg dega u yimaadeen meesha dhibaatadu ka socoto in la joojiyo dagaalkaas waa gartay ciidamadan la kala dhex dhigay ma ciidan dowladda ka tirsanba mise waa ciidan mas-uuliyiinta deegaanadaas ka soo jeeda ee dowladda matala ay iska aruuriyeen
may waa ciidan xoog dalka soomaaliyeed waa ciidanka xoog dalka soomaaliyeed waa ciidan kalama jiro meesha la kala dhex dhigay waana uun hadda waa lagu dhex jiraa marka baaqayga nabadeed anigoo ah senator kasoo jeeda gobolka ama state shabeellada dhexe dowlad gobolada shabeellada dhexe dadkaas eelada ah oo isla dhashay waxaan ka codsanayaa in ay joojiyaan dagaalka wadahadalan la furo labada qayboodoo meesha ku dagaalamaysa dadkooda muqdisho joogana inay saaka si deg dega u kulmaan oo la joojiyo dagaalkaas dowladdu waxay ku jirtaa howlo kale waxay ku jirtaa dagaal dhammaadkiisa wakhti u qaadaa aan la ogeyn
dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa digniin waxa ay ka soo saartay qaraxyo ay sheegtay in al-shabaab ay ka qorshanayaan inay ka fuliyaan deegaana ka tirsan gobolka hiiraan mahad nuure axmed ayaa ka waramaya taliyo ku-xigeenka qaybta booliska gobolka banaadir gaashaanla sare calidhuux cabdi mahadalle ayaa digniin ka soo saaray qaraxyo waaweyn oo la sheegay in al-shabaab ay qorsheynayaan inay ka geystaan magaalooyin ka tirsan gobolka hiiraan qoraalka oo bartiisa gaarka uu taliyaha ku qoray ayuu ku sheegay in al-shabaab ay qorsheynayaan inay qaraxyo ay ka geystaan magaalooyinka beledweyn jalalakhsi buloberde ee ka tirsan gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hiirshabeelle taliyo ku-xigeenka qaybta booliska gobolka banaadir ayaa faray laamaha ammaanka gobolkaas inay muujiyaan foogjignaand dheeriya si looga hortaga qaraxyada uu xusay inay dhici karaan toddobaadyadan gudihiisa waa siduu hadalka taliyaha u dhigay taliya mahadalle ayaa shacabka magaalooyinka beledweyn jallaqsi buuloberde ka dalbaday in ay muujiyaan taxadar dheeriya islamarkaana ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka ee maamulka hiirshabeelle shalay ayay ahayd markii dowladda federaalk ee soomaaliya ay soo saartay digniino ku socdo shacabka ku nool caasimada dalka ee muqdisho oo ay kaga digayeen tegitaanka hoteelada maqaayadaha iyo goobaha kale ay dadka isugu yimaadaan taa oo samxadda ay ku badan tahay islamarkaana ay sheegeen in al-shabaab ay qorsheynayaan weerare ay ka geystaan muqdisho
xaalad adag oo dhinaca nolosha ah ayay wajahayaan xilligan qoysaskii dhowaan maamulka somalilan oo kasoo raafay deegaano ka tirsan gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood farxiyo miraad ayaa warbixintan ku eegeysaa halkan waa xerada waaberi oo ay ku sugan yihiin ku dhowaad laba boqol oo qoys oo isugu jiro xoogsati iyo ganacsato xerooyinkan oo ku yaala duleedka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayay hadda ku wajahayaan nolol adag luul maxamuud oo ku sugan xeradan oo ku taala duleedka magaalada boosaaso waxay ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee sida ogolaansho la-aanta looga soo saaray magaalada laascaanood ee gobolka sool dabayaaqadii sanadkii labadii kun kooiyo labaatankii halkaas oo ay ka ahayd shaqaale nadaafadeed hadda waxay dibadjoog ka tahay hoygeedii iyo hanti wixii ay lahayd mana oga sababta looga soo saaray magaaladii muddada dheer ay ku nooleed welina ma helin isbedel nololeed oo ay ku dhaqmaan iyada iyo qoyskeeda wallaahi ma sheegi karo wixii leega soo saaran waxaan haddaba dhacay ma sheegi karo qoys laba iyo toban ana anigii adoo toban ruux anaga ah toban anaa dhale saddex gabdhood iyo toddoba gabdhood iyo saddex wiil anaa dhale anigi adoo duludar tobanaan toban iyo laban nahay waa iska nabad qabni sharkuma qabin maasha allah waxay sababtii noola soo buri waa ma sheegi karin wallaahi muddan ku noolnaa adi soddon waa dhaafni ciyaalka dhan meeshaa ku dhali anoo hal gabar haysto aa keensta sagaal da aan ku dhali meesha aa welib lagu aroos ciyaalkeeda taan u weyna shan da haysato dhanka kale maxamed cabdiqaadir muruqmaal ku shaqaysta dhismaha sidoo kale oo ka kooban shan ruux ayuu ku maareyn jiray mootobajaaj uu ka gatay shaqada dhismaha bishii oktoobar sanadkii labadii kun koow iyo labaatankii ayaa isagana uu ka mid noqday dad si aan kala sooc lahayn looga soo saaray magaalada laascaanood maxamed hadda ma haysta dhaqaale uu ku shaqaystay iyo sidoo kale qalab ka saaciday in uu helo fursad shaqo marka dambe ani marka xaaskayga caruurtay la qabtaybo sidii baan anigu meesha ugu rata anuu arkaya bajaajkayga geers baa igaga jirtay guriga aan degnaa macnaa kiraalan ku ahaa laakiinse alaab baa igaga jirtay oo alaabtii wareega ahaa wixii igaga jirtay aan ku dhaqmay adigu sidii baan dadka gaari inoo soo saareen ani waxaa iga maqan hal bajaaj oo ilaahay siiyo aan meeshan ii joogtay mar ugu dambeys geers baa igu jirtay ii shaqaynaysay iyo alaabta guriga aan xaasaska aan ku qabo guriga iyo alaabta wareega iyo sariirta iyo wixii baa iga maqan khasaarad wax meesha ii yaalay baa iga maqan meeshan waa iskaga ladnaa alxamdulilah rabbil caalamiin qof iska shaqaysta ahaa adigu sidii baan intaasaa iga maqan wax maanta aan sheeganayo hataa markii saa lee soo saaray oo aan dhahay niyo waa kaa bixin hataa muddadiis iyo hantideeda aan ku qaato macnaa waxaan leeyahay wax yar oo aan leeyahay si aan kala baxo saideen hantida dhulkiinaa ku yeelatay ma dhulkiinaa ku yeelatay raxman nuur iidle oo ah haweeney lixdan iyo shan sano jir ah oo ka mid ah qoysaska halkan barakaca ku ah waxa ay iyada iyo qoyskeeda xeradan ku wajahaan duruufo nololeed oo aada u adag waxa ay xustay in deegaankeeda aanay suurtagal u ahayn in ay dib ugu laabato sababo la xiriira amni daro anakoo iska fadhino kashinkub amaalgaarle noolkeena iskurug aanolagu soo shubo ma fahamta marka halkaana iska imaanay meelahan waa iskaiga dayacman wallaahi iyo bilaa waxaan kugu hadlama ma garanayo laakiin rafaad adduunya waa lasoo maray waa baxaynaa haddii shaqa lasoo hel waa lasoo hel haddii kale ahaynana gaajadaadaad ku baryaysaa wax haddi lagu nooli waxaasaa noo yaala ku nool aan ku dhahayno ma laha agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee gobolka bari cali axmed maxamuud ayaa bilan meediya u sheegay in qoysaskan ay ka caawiyeen deegaan xasiloon sidoo kalena ay gaarsiiyeen kaalmo dadku laba weeye qofna waa qof meel degan oo hoy intuu yimi lagu soo dhaway hogays degan hoyskas degan oo halkaas maxaan ku rahdaa nolosha la jaan qaadaya qofna waa qof shaqo tegaya oo maxaan ku idhahdaa ama gobollada kale u safraya dadku waa xor dee qofku meel ka safraya wuu safrayaa laakiin ka dowlad ahaan anaga waxaa noo qorshaysan dadkaas in gacanta lagu hayo inay dadka magaalada boosaso degan qayb ka yihiin in caawimaadda wixii yimaada la gaarsiiyo in wixii magaranaysaa waxa weeyaan adeegyada bulshada mar walba joogtada la siiyo bulshada ay la mid yihiin adeegaasi qayb ka mida bay maxaan la siinayaa farxii muraad bilan media magaalada boosaaso
gudahaana qaartan dhegeysanaysaa warkooda kaga imaanaya idaacadda dalsan xarunteeda dhexe ee magaalada muqdisho waa naga intaa waad ku mahadsantihiin daawadayaal waa dhegeystayaal la socodka warkayga warkankiisa xiga nabadgeli
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel